xagaaga khiyaarta hawada nagala soconaysahay waxaa khadka taleefonka ee magaalada boosaaso si toosa haatan ugu jira wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowladda puntland injineer maxamed faarax aadan injineer ugu horeyn kusoo dhawow shabakada ceegaag online oo haatan si toosa khadka iyana ugu jirta
waa dhawahay waan idin mamaqayaa dhammaan saxaafadda puntland anagu waxaan laahay heshiis baan laahay saaxiib baan saxaafadda laahay waayo waa meesha keliya ee aanu dadka wax uga sheegno waana muhiim in sidii wax u dhacaanba dadka lala socodsiiyo waa dhawahay wasir maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ee badar qasim international adiga iyo xubno wasiira aada hogaaminayso waxaad kusoo dhaweyseen wafti isima ah oo maalmihii ugu dambeeyey kusugnaa wadanka jabuuti gaar ahaan caasimada jabuuti ugu horeyn waxaad faahfaahin naga siisaa sida waftigaasi ay kusoo gaareen magaalada boosaaso iyo cidda soo dhaweysay
horta maanta waxaynu ahayd maalin farxad leh maalin qaali bay ahayd oo aanu soo dhaweynay isimadayadii indhawaalada dabadaha safarka ugu maqnaa iyaga oo ka shaqeynayay danta ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaana danta guud ee puntland iyo khaasatan gobolada s s c isimadu haddii ay dabada joogeen oo ay dhul badan mareen sahan unbay puntland u ahaayeen wanaag iyo nabad bayna raadinayeen ana safarkoodii unba madabal noqday oo maanta yimaadeen si fiican baana loo soo dhaweeyey wasiirada intii helaysay magaalada boosaaso joogtay ilaa shalay saambay baanu ahayn shantii galabnimaanu shalay eerboortka ka nimid wasiirada keliya ma ahayna wixii maamulka dawladda ee magaalada ka joogay khaasatan reerka iyo isimadii kale magaalada iyaguna joogay iyo waxgaradkii iyo qaashii iyo ganacsatadiiba waanu dhamayn gaadiidka garoonka garaadhaxayay shimbirtii hawada ka muuqataba waxaanu islaan arnay diyaaradaasi tahay tii isimada siday maanta yimaadeen koob iyo tobanka iyo toban daqiiqaba diyaaradii sinada siday soo caga dhigtay halkaas si weyn baa loogu soo dhaweeyey labadii garaad diyaaradda saaraa garaad cali buraale iyo garaad abshir saalax haddii lasoo dhaweeyey oo xoogaa warbixina ay xafiiska wasiirka garoomada iyo dulista hawada xafiiskiisa xoogaa warbixina ay saxaafadda ku siiyeen isla markiiba waanu istaacnado waxaanu utagnay madaxtoy waxaanu ugu tagnay sinada ku qaabilay madaxweyne ku-xigeenka dawladda puntland mudane abi samed cali shee halkaasa haddana mar labaad si saxaafadeed wasira lagu qabtay waxaa la filayaa inaad caawa ka daawan doontaan e t n-ka oo markii goobjoog ahaa si fiican bay qabeen waxay ka hadleen shirkii laga qabtay nairobi oo aada muhiim u lahaa oo labadii qodob ee ugu muhiimsanaa ay ahaayeen sidii ummadda loo mideyn lahaa guud ahaan gaar ahaan s s c sool sanad iyo cayn ummadeeda loo mideyn lahaa oo sirkaas qodob lamarwana ka ahaa iyo sidii loo xoreyn lahaa magaalada laasaan oo cadowga ku gaanweelay iminka uu haysto labadaasn de carabka dib umaeen oo sool socdaaladoodii iyo shirarkoodii iyo goonkii kasoo baxay shirkii balaadna ee halkaasa ugu muhiimsanaa andy scott madaxweyne haweenkuna wuxuu yihi waanu raacsanayn labadaas qodoba waana muqadas in beesha s s c la mideeyo kadibna lagudbo de soomaali weynba loo gudbo waa muqadas saas ahaanod in la xoreeyana waa muqadas dowladana puntlandna waa ka badan tahay goboladeedasina waa waa ka badan tahay waana umahadnay hadii ay yimaadeen waxaana loo balaay hadii alla ka dhigo markii de way daalanayna safar bay ahaayeen in kadib la isku wareysto insha allahu tacaala dhawaana waxaa suuragala isimada iyo intiisa raax ka saaray inay soo gudbaan magaalada darooda wasiir aad ood umahadsan tahay ma sheegeen waftigii kale ayna ku sugnaa jabuuti ay kamid ahaayeen nairobi kama baxeen sida garaad jaamac garaad cali iyo doctor salaban ciise axmed xagle toosiye oo iyana ku sugnaa jabuuti maxayse iyagu ay u kala yimaadeen arrintaasi wasiir ma ka hadleen
markooda sidii saddex maalmood ilaa afar maalmood baana waa nagu diyaargaroonay ka wareynay saddex isimin ay wada yimaadeen baa safarka hortaa shalay soo gelinkii horean ogaanay in garaad sama uu baaqday uu baaqdana labada garaadba waa sheegeenoo waxay yidhaahdeen maadaama shirkii isimada garaad sama garaad sama lagu baaqay isimada beesha ay isugu yimaadeen hadda muddo dhowr iyo toban ay ka dhiman tahay arrintaas darteed wuxuu garaadku sheegay muddada inuu arrimo caafimaad kasoo dhamaysanayo haddii ilahay kadiga jabuuti si ugu dhaqsaha badanna muddadaasi markay soo dhawaato insha allahu uu iman doona iyagoo meesha ka saaray wax in nabatuhunahoo ama iyaga dhexdooda tafaraara soo galay ama ma garanaysaay midmadooda iyagoo meeshaba ka saaray arrimo caafimaad buu helay muddadaas dhimana wuxuutaagay caafimaadka soo dhamaystireen garad waana sugaynaa isagana saas oo kale ayay dawladda diyaar ugu tahay haddii alla ka dhigo wasiir dad badan ayaa runtii dabcan su-aasha faahfaahisay isweydiinayay caawa ilaa maanta markii simadaas ay kasoo degeen garoonka aad kusoo dhaweyseen marka ma waxaad leedahay garaadada garaad jaamac iyo raggii kale la socday iyana sidaas ayay ugu hareen jabuuti dhinaca kale ma ka hadleen iyana siyaasiyiintii kale ee ku sugnaa jabuuti ama nairobi ama shirkay aas-aaseen raggaas iyagu wasiir ma ka hadleen meeshaay ku dambeeyeen
intaas anaguna taamaan weydiin iyaguna saxaafadda umay sheegin arrinta ama diyaarka oo ahayne la sugayay waxay ahayd in garaad kama inuu la socdo labada garaad oo saddex ku ahaa isagoo umay sheegeen oo arrinta caafimaadka ayuu soo dhamaysanayaa waana nagu daba jira bay yidhahdeen insha allahu tacaala sadexka ayuu noogu imanaya wixii kale fabka ahayne ama raggaa siyaasiyiinta ku saabsan ama safaradoodii iyo kulamadoodii jaaliyadaha iyo jabuuti midda ay kula kulmeen waxaa looga ballamay haddii alla ka dhigo fadhi intaa ka ballaadin waa daalanayeen waa soo gaariyeen warka wasiir waxaad sheegtay in xukuumadda dowladda puntland ay soo dhaweysay simadan maanta yimi magaalada boosaaso oo ilaa madaxweyne ku-xigeenka aad si weyn usoo dhaweyseen golaha wasiiradan ay soo dhaweeyeen waxaa jiray wasiir hawlay haddaan su-aal kale kuweydiiyo in mudmada uu soo dhex kala dhex galay dowladda puntland iyo isimada intii ay ku sugnaayeen nairobi oo qaabka warbaahinta aan dabcan layskala hadlay arrimahaas waxaa leedahay meeshay ka baxeen oo dawladday si weyn ayay ay ula shaqeynaysaa inay ka go-an tahay isimada iyo soo celinta gobolkaas walba
arrintaas waxay noqotay war xunow laguwaa gacanta midigtu xoogan badane ay leedahay yeelan mayso haddii bidixdu ka maqan tahay gacanta bidixduna iyana waxbaa iska dhimaya haddii midigtu ka maqan tahay war xunow lagawaa warkaas waa cadaaday dawladda busimada wax khilaaf ahoo horeyna u dhex jiray ma jirin haddana wax dhex jira ma jirin insha allahu tacaala mustaqbalkana waxaanu sugaynaa inaanu ilahay wax khilaafa na soo gelin dawladda koofiyadeedii iyo cimaamadeedii waa waa isimada madmadoona maba kala dhex geli karo laakiin haddii ay ka fog weydo marmar oo talada waa la oran karaa jidkanaa dhow iyo iyo jidkana taasna ilaa hadar laisuma qabanba wasiir waxaa sheegtay in isimada runtii ay khilaafkii meesha u ka baxay waanad cadaysay dhinaca siyaasiyiintii iyana maxaad dawladda ama xukuumadda puntland ay u qorshaysay in iyana ka yeesho iyana kusugan nairobi ama jabuuti haato ama shirkii lagu qabtay nairobi raggii ka qayb galay haato siyaasiyiinta ahaa kuwa dawladda puntland wasiir iyaga maxay uqoonsanaysaa maxaase iyana idinka qorshaysan
horta alxamdulilahi rabbilcaalamiin dee war la heliyaaba kale la hel haddii shirka nairobi oo halkaa ku dhamaaday go-aano muhiim ahoo iyo kama dhibcaan ahoo laba qodob ahaana ay igu waaweynaayeen oo qodobna ahaa xoreynta laasaxaanood in laga midoobay iyo in talada beesha f a c laisku soo celiyay labada qodob ay shirka go-aanadii kasoo baxay ugu waaweynaayeen inta yaree jirtay ee xagga siyaasada ahayd waxay ahayd maamulkii meesha lagaga dhawaaqay buu ahaa kaasna haddii alla ka dhigo isimadu iyadaa ka warami doona madadalkiisa iyo ujeedadiisa waxay ahayd iyo halka uu hadda mariyo iyagaa ka warami doona aniguna ma doonaya inaan ka hordhaco mid baa ka jirtay oo dawladda puntland waxay diyaar u tahay cid kasta oo reer puntland ah oo wada shaqeyn diyaar u ah dawladuna wada shaqeyn ay diyaar u tahay wasiir dhinaca kale haddaan su-aal kale kuweydiiyo labaatanka bishan waxaa lagu wadaa in shir uu ka dhaco deegaanka holhol ee ka tirsan gobolka sool shirkaasi horta sidee u artaa dawladda puntland ama xukuumadda adigoo aad wasiirka aad ka tahay wasiir sidee u artaa shirkaas
shirkaasi shir positive oo iijaabiya baa loo arkaa oo cidida iyo caqliga effiskiga lagu mideynayo shirku shir dadeed maaha waa shir isimada ah isimaduna awalba way nabeysnaayeene waxay doonayaan un tala gunaanada halkaa inay isugu keenaan oo ay meelo badan wax iskala eegaan oo halkaa ay ku kala warbixin qataan unbay unbay doonayaane maaha shir dadeed shirku wasiir inta badan dadka ku dhaqan dibadda ama gudaha ama isima ha haato ama siyaasiyiin ha haato waxay isha ku hayaan magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool haddaan su-aal kale kuweydiiyo oo ah halbowlaha gobolada sool sanaag iyo cayn oo soo celinteedu in badan ama sharakan gudaha iyo dibadda lagu qabanayo ha haato ka xukuumadda puntland maxaa u qorshaysan ee tallaabada ay ka qaadayso dawladda puntland dhinaca gobolka sool maxaa taas wasiir aad nooga iftiimin kartaa
arrinta lafaxanood dastoorkaa qeexaya dastoorka puntland qodob baa ku jira ah midnimada puntland waa muqadas magaalada lafaxanoodna waa magaalo madaxdii sool weye soolna waa gobol kamid a puntland in lasoo celiyaana waa muqadas oo dastoorka qoriya inta uu maqan yahayna waxaa maqan waax weyn oo muhiima oo puntland ayaa maqan dawladuna waxay ka qabtaa wixii articalkan si ka qabo insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaa badana waana soo celinayaa ilahayna waanu ku rajeynayna inuu noo fududeeyo su-aasheeda ugu dambaysa wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee puntland injineer maxamed faarax aadan waxay tahay dawladda puntland marar badan ayay ku celcelisay ama dawladii hore haatee cadan muuse waagu ka talinayay deegaanada puntland ama xukuumadan haatan doctor cabdiraxmaan foro le madaxweynaha ka yahay ha haato inkastoo xukuumadan ay wax badan ka qabatay deegaanada puntland dhinacyada horumarinta iyo amaankaba laascaanood waxaad leedahay dawladda ka go-an tahay wasiir inay soo celiso caawa
nin ba waxaa la yidhi nin ba waxaa la yidhi been badnaa marba waxbuu soo sheegi jiray warwaawaray warwaawaray maalintii dambe wuxuu arkaa halkaas ala runtii baa timi dabeedna waxaa la yidhi waa beetaysi markii midka baxya uu galgashay wuxuu yidhi warbeen waa sheegi jiray ma galgalan jiray tulaxantii ma moogay hadii dawladii hore ereyo badan oo noocaasi ay ku celelin jirtay waxyaalihi ay eersatay ee meesha ka saaray buu qodobkaasi qodobadii ugu waaweynaa buu ahaa dawladina misacid waa diyaar tababarkii ciidamada sooda arrimihii kale militarigaa sooda dhismihii dhaqaalaha sooda waad arkaysaado arrinta laascaanood waxaa lagaga shirayaa meelo badan baa shiralkeeda ka socdaan dadkii baa bislaaday dhibaatadii baa soo kartay dadkii gudaha ku jiray laftiisa baa soo karay khasaarihii iyo kibirkii iyo adyadii dadka loo geysanaye nimanka haystaa ay ugeysanayeen baa baa boodsanay oo imanka haruurkii daadanayaaba waxaan is leeyahay waa waktigii ugu haboonaa haddeer la bilaabaha la bilaabi lahaa xoreynta laascaanood markaan meelo badan eedo waxaan is leeyahay waa wakti ugu fiicnaa hadda aada baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee puntland injineer maxamed faarax aadan oo ku sugan magaalada boosaaso isagu maanta ka qayb qaatay ama hormuud u ahaa wasiiradii soo dhaweeyey isimo kasoo degay garoonka diyaaradaha ee badar qasim international airport ee ku yaala magaalada boosaaso ismadaasoo kasoo kictimay magaaladaasi jabuuti ee caasimada wadanka wasiir aada iyo aad